فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawa oo talaado ahna waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada xabashida itoobiya oo rasaas ku furay shacab cadhaysan oo ka dhiidhiyey in ay dhacaan gaari urarnaa ganacsatada degmada qabri bayax faahfaahin ku saabsan khasaaraha ka dhashay rasaastaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ku dhaawacmay qaraxgelinkii dambe maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey khasaaraha qaraxaasi ka dhashay ayaad maqli doontaan madaxweynaha turkiga oo booqan doona soomaaliya iyo etoobiya si uu u dhammaystiro heshiis etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya nuxurka qoraal ka soo baxay erdogan oo booqashadaasi lagu xaqiijiyey ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose oo jawaab kulul ka bixiyey tallaabadii uu xasan sheekh itoobiya ugu oggolaaday inay qaadato qayb ka mida badda soomaaliya kadib kulan ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga waxaannu idiin soo gudbin doonnaa nabadoono iyo ugaasii hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo sheegay in diblomaasiyiinta ka shaqeeya wasaaradda ee ku sugan dalka dibaddiisa ay wajahayaan duruufo adag oo xagga nolosha ah qaybo badan oo ka mid ah suuqa bakaaraha oo maanta albaabada la isugu dhuftay sababa ku aadan cadaadis ganacsatada kaga yimid dowladda federaalka maxaa lagu haystaa ganacsatada barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan jaamacadda alqimah oo farac cusub ku yeelatay deegaanka kuyabarow ee gobolka shabeellaha hoose xaflad ballaaran oo lagu furayay jaamacadda oo maanta lagu qabtay deegaankaasi kelimaadkii laga jeediyey xafladda ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaan idiin haynaa waa mar kaliya dhuuxa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa lix iyo tobanka bisha lixaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsana lix iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka qarax ayaa gelinkii dambe ee maanta ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxaas ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo halkaasi ku socdaalayay wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta alfurqaan soo gaaray ayaa xaqiijinaya in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaagka ciidamada xabashida itoobiya ayaa rasaas ku furay shacab caraysan oo ka dhiidhiyey in ay dhacaan gaari urarnaa ganacsatada degmada qabri bayax warar ku soo dhacaya warqabadka warbaahinta alfurqaan ee naga soo gaaraya magaalada qabri bayax oo ka tirsan gobolka faafan ee dhulka soomaali galbeed ayaa xaqiijinaya in maanta halkaasi gacan ka hadal uu ku dhex maray ciidamada xabashida itoobiya iyo dad caraysan oo diidanaa is-hor istaagna ku sameeyey in itoobiyaanka ay dhacaan gaari urarnaa ganacsatada degmadaasi ciidamo loogu yeero finaasta ah oo abiy axmed uu ku boobayo hantida shacabka soomaali galbeed ayaa istaajiyey gaari urarnaa ganacsatada ah waxaana arrinkaasi ka hor yimid dhallinyaro aad u caraysan oo muddo saacada ah ku guulaystay inay ishor istaagaan ciidamada xabashida itoobiya inkastoo markii dambe itoobiyaanka ay heleen gurmad kaga yimid dhanka militariga taasna ay u suurtagelisay inay kaxaystaan gaariga ilaa iyo saddex ruux oo ka mid ah dhallinyarada deegaanka ayaa ku dhaawacmay rasaasta ka timid ciidamada xabashida itoobiya bilihii lasoo dhaafay waxaa dhulka soomaali galbeed ku sii xoogaystay howlgallo gaar ah oo ay wadaan ciidamada xabashida itoobiya gaar ahaan kuwa loo xil saaray boob kaantida shacabka soomaaliyeed ee ku jira gumaysiga gacanta ciidanka etoobiya waxa ay horey u kaxaysteen xoolo gaadiid iyo ganacsataba tanina waxaa loo sababaynayaa in dhaqaale xumo baahsan ay soo wajahday dowladda etoobiya oo dagaalo adag kala kulmaysa jabhado ay leeyihiin qowmiyadaha amxaarada iyo oromada العظيم هو السميع waayahay dhegaystayaal markana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay ku dhowaad saddex boqol oo ruux ayaa shuhada iyo dhaawacyo ku noqday duqima saacadii tegay ee maanta ka dhacay qidaaca ghaza duqima kala caynayay ciidamadii yuhuuddu ka geysteen magaalooyinka marinka godoonsan ee ghaza waxaana ku sheeday duuqimahaas dadaadu fara badan oo shacab rayd ah kuwaasoo u badan dumar caruur iyo waayelaan waxba galabsan warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in duuqimo ka dhacay magaalada khanyunis oo keliya ay ku shahiideen labaatan ruux oo shacab rayd ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen meelaha ay sidoo kale duqimuu ka dhaceen waxaa ka mid ah afar madraso ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah waxaana ku sheeday duuqimaha madaaristaasi ka dhacay in ka badan toddobaatan ruux oo shacab ah shir jaraa'ida uu qabtay agaasimaha warfaafinta ee qidaaca ghaza ayaana waxauu ku sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay duqimo ka dhacay qidaaca ghaza ay ku shahiideen dad ka badan boqol ruux guud ahaan dadka ku shahiday duqimaha saacadii tagay ee maanta ka dhacay qidaaca ghaza ayaana gaaraya ilaa konton iyo saddex ruux oo shacab rayd ah halkee dhawci kala duwan soo gaareen laba boqol iyo saddex ruux oo kale ergeyga qarmada midooba u qaabilsan dalka suuriya ayaa booqasho ku tegay dalkaasi kadib markii xilka laga tuuray bashaar al asaad taliska guud ee maamulka siyaasadeed ee dalka suuriya ayaa shaaca ka qaaday in taliyaha guud ee maamulka cusub ee suuriya abu moxamed al jawlaani uu magaalada dimashiq iyo caasimadda dalka suuriya kulmo kula yeeshay ergeyga qarmada midooba u qaabilsan suuriya uu gaaray caasimadda dalkaasi booqashadan oo heybtiisii ugu horeysay ee waddanka ku yimaado tanii markii dalka laga xoreeyey nidaamka bashaar al asaad ayaana waxay ka wada hadleen arrimo dhowra oo ku saabsan xaaladda waddanka uu galay aljawlaani ayaana wuxuu qaramada midoobe u sheegay in maamulka saanada yuhuuda laga doonayay inuu joojiyo duqimaha ay geysanayaan islamarkaana ay ka baxaan goobaha ay gudaha u soo galeen ee ka mid ah dhulka suuriya diyaaradaha maraykanka iyo britain ayaa duqime ka fuliyey dalka yemen warbaahinta xidhiirka le leh kooxaha xuutiyiinta ee yemen ayaa sheegtay in duqiimo cusub ay diyaaradaha maraykanka iyo britain ka geysteen gobolka xudaydah ee ku dhirarsan badda cas oo dhacda galbeedka yemen t v gaalmasiir ee taabaxsan xuutiyiinta ayaana sheegay in weerar xagga cirka oo ay ka dambeeyeen maraykanka iyo britain lala beegsaday degmada taxiita ee gobolka alxudaydah telefishin kuma bixin faahfaahin dheeriya oo ku saabsan natiijada duqaynta iyadoona aysan jirin wax hadalla oo ka soo baxay washington iyo london oo arrinkaani la xidhiidha duqintan ayaana timid kadib markii ay joogsadeen duqiimaha maraykanka iyo britain ay ka wadan yemen tan iyo siddeed iyo labaatankii bishii nofembar dowladda algeria ayaa qarka u saaran nafgambigii kaga imaada dhanka dowladda faransiiska wararkii naga soo gaaraya dalka algeria ayaa ku waramaya in xukuumadda baris ay ku howlan tahay afgambi ee talada dalka kaga tuurto xukuumadda isa talada dalka algeria sirdoonka dowladda faransiiska ayaa lagu waramayaa inuu wada faragelin uu ku sameynayo xukuumadda iyagoona abaabulayo kooxa mucaarada xiisadan ayaana lagu warmaya inay kasoo bilaabatay damaca dowladda morocco ay ka leedahay dhulka lagu murunsanaya ee saxaraa galbeedka afrika arrintaas ay xukuumadda algeria si adag uga soo horjeesatay wararka ayaana sheegaya in arrintaas ay kasoo bilaabatay damaca baris ee ku aadan inay burburiso xukuumadda algeria ee dhowaan lasoo dhisay dowladda algeria oo arrintani ka wareeshay ayaana lagu waramayaa in safiirka dowladda faransiiska ee dalkaasi u dhiibtay dhambaal degnin ah oo dalkiisa ku socdo xukuumadda morocco dhankeedana weli maysan ka hadlin arrintaani ugu dambayntii taiwan ayaa heshay qaar ka mid ah kaalmadii militari ee maraykanka taasoo horey loogu ballan qaaday xukuumadda washington ayaa waxay dhowaan jasiiradda taiwan ku wareejisay ilaa soddon iyo siddeed taangi oo ah kuwa dagaalka loona yaqaana abramis wasaaradda dagaalka ee jasiiradda taiwan ayaa sidoo kale ka dhawaajisay in laba boqol oo taangi nooca loo yaqaana m one iyo m two ay ka gadoontay dowladda maraykanka waxayna sheegtay inay ka mid yihiin gawaaridan taangiyada ah qalabkii militari ee xukuumadda washington u ballanqaaday taiwan sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii jasiiradda taiwan oo dowladda shiinaha sheegata la-aashiyeeda ayay waxay muddooyinkii lasoo dhaafay waday olole ay ku xoojinayso awooddeeda iyadoona garab buuxa ka helaysa dowladda maraykanka iyo xulafadeeda wararka caalamka dhegaystayaal caawa wanaga intaa العظيم هو السميع xagga korbaynta la xulqan ayaad nagala socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan qaybo badan oo ka mid ah suuqa bakaaraha ayaa maanta albaabada la isugu dhuftay sababo ku aadan cadaadis ganacsatada kaga yimid dowladda federaalka ciidamo iyo saraakiil ka socday dowladda federaalka ayaa gaaray suuqa bakaaraha iyagoo ganacsatada ku amray inay tusiyaan akoonada lacagaha lagu qabto ee marjantiga oo ah nidaam dowladda federaalka ay ku soo rogtay ganacsatada ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa intooda badan iska diiday amarka kaga yimid dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ayaa qalqalgeliya ganacsatada ugu dambaynna waxa ay xabsiyada ku gureen qaar ka mid ah ganacsatada diiday in lacagahooda ay tusiyaan saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka nidaamka canshuurta iibka ayaanan u dhaqangelin sida ay u rabtay dowladda federaalka inta badan ganacsatada ayaa macaamiishooda waxa ay lacagaha ugu diraan nambaro gaar ah oo ay ganacsatadu leeyihiin halkii loogu diri lahaa adeega marjantiga oo dowladda federaalka lacagta lasii marsiiyo qayb ka mid a dhankeeda ay u dhacayso العظيم هو السميع waagaag markaana dhegaystayaal waa xubinta caafimaadka oo aalaaba qayb ka ah barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan qaybaha cusub ee aan dib u bilownay waxaa looga hadlayaa arrimaha nafaqooyinka iyo arrimo kale oo muhiim ah oo ay u baahan yihiin ummadda soomaaliyeed doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka guud ee deegaanka kuyabrow ayaa aalaba xubinta noo soo jeediya ee dhegaysi habboon
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك بسم الله ولا الحمد لله رب وجع.
العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيتامينس waxaa la yidhahda ama vaytaminada Eh, maxay yihiin vaytamin muxuu yahay horta marka ugu horeysa ereyga vaytaminka ama vaytaminka eh, ugu horeyn eh, waxaa laga keenay latin erey vita ama vita a laga keenay taasoo micnaheedu uu yahay nolol yacni vaytaminka waa nolol Eh, waxayna ka kooban yihiin marka vaytamiino badan oo oo oo isku tegay nolo- eh, nolosha aadamigana u fiican ayay ka kooban yihiin Eh, waxay muhiim u yihiin marka eh, nafaqada ee uu u baahan yahay jirka bani aadamkaas caadiyan inuu caafimaad qabo oo mataqaanaa oo maskaxdiisana ay joogto caadiyan uu u baahan yahay ay ka mid yihiin Eh, inta badan vaytamiinada waxaa laga helaa raashiinka aan cunno En, en, raashinka aan cunno inta badan ku jiraan Eh, waxaa jirta marka en, saddex iyo toban vitamiin oo jirkeenu u baahan yahay eh, si joogto ah uu u baahan yahay oo ma aragtaye raashinka inay ku jiraan laga maarmaan ah. vitaminadaas waxaa ka mid ah marka eh, vitamin a b one b two b three b five b six b seven b nine and b twelve iyo vitamin c vitamin d vitamin e vitamin k waxay isugu jiraan marka en, laba qaybood ayay isku jiraan vitaminadan oo dhan marka waxaa loo baahan yahay qofka mid inuu cuno saddex iyo tobanka eh, inay ku jiraan cuntadiisa si uu qofka u helo yacni nafaqa isku dheelitiran iyo cunto oo caafimaad leh oo jirkiisana uu ku fiyoobanayo cudurna uusan u imaanayn uusan ku cayilayn uusan ku caatoobaynin saddex iyo tobanka marka waa dhif in la helaayo aad bay u yartahay saas daraaddeed marka waxaa marka muhiim ah in la ogaado oo qofka uu qaadan karo Een, vaytaminada marka eh, waxay isugu jiraan laba qaybood oo kale ah een, kuwa ku milma biyaha iyo kuwa ku milma dufinta Eh, waxaan gelaynaa marka eh, kuwa ku milma een, dufinta ayaan ku hormaraynaa Eh, runtii marka waa afar kuwa dufinta ku milma vitamin a vitamin d vitamin e iyo vitamin k afartaasaa waxay yihiin marka eh, kuwa ku milma dufinta Een, qaabkay ugu milmaan dufinta waxay ugu milmaan een, dufinta ayaa marka hore waxay dhuuqdaa een, ah, yacni xididada een, kaasoo u gudbinaysa yacni wareega dhiigga iyagoo u maraaya ama u marsiinaya habdhiska eh, lymphatic system ama qararada Hab- habdhiska qararada ayay u marayaan iyagoo markaasi kasoo dhuuqaaya eh, mindhicrada yaryar Eh, marka yani qaabkaasay ugu gudbaan Eh, mindhicrada yaryaray kasoo tagayaan through waxaa loo gudbinaa marka wareega dhiigga saasay marka waxay u gudbayaan marka en, ah, dufantii jirka dhiigga ugu gudbaysaa Eh, marka en, waxay ka kooban yihiin marka dhammaantood marka afartaas eh, kuwa ku milma dufinta marka Eh, inta badan marka waxaa keydiya dufinta en, beerka iyo tissueska qaar ayaa keydiya eh, si uu jirka mustaqbaliyan u isticmaalo ayay mataqaanaa u keydiyaan runtii marka eh, afartaasaa marka kaas ah, fat soluble vitaminska ay ka kooban yihiin waxaa kaloo jira marka eh, water soluble vitamins ama kuwa ku milma biyaha Eh, kuwa ku milma biyaha en, jirka inta badan en, yani ma keydiyo micnaheedu macnaha inuu jirka u baahan yahay macnaha vitaminada si joogtaa inuu u helo yani keyd ma ah ma keydiyo sababtoo ah joogtuu ugu baahan yahay marka markuu qofka markuu isticmaalo jirka isla markii waxay raacayaan eh, qulqullada dhiigga jirka ayaa isticmaalaya saas daraaddeed marka kuwa biyaha ku milma keyd ma galaan isticmaalay galaan waxay ka mid yihiin marka vitamin b vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 and vitamin C. Intaasay isugu jiraan runtii marka waa vitaminada markay yihiin marka eh, muhiim ayay marka jirka bani aadamka u yihiin waxaan rabnaa marka eh, doorka ay leeyihiin marka vitaminada mar haddaan kasoo hadalnay qeybihii kale dhammaan vitaminada keligood doorka ay u leeyihiin jirka bani aadamka ayaan rabnaa inaan sheegno insha allahu tacaala eh, doorkay u leeyihiin ama ay muhiim u yihiin waxa ay qabanayaan waxaa ka mid ah inay soo saaraan maqaar cusub jirka bani aadamka ay u sameeyaan eh, maqaar cusub inay soo saaraan ayay maaragtay door muhiim ah u leeyihiin Eh, sidoo kale waxay soo saaraan eh, lafaha iyo murqaha ayay dhisaan dhismaha lafaha iyo murqaha ayay qeyb ka geystaan eh, runtii muhiimna u ah jirka bani aadamka sidoo kale waxay xoojiyaan eh, awoodda jirka ama systemka eh, awoodda ama immunityga waxa la yidhaahda ayay xoojiyaan oo mataqaanaa ay ay horumar u sameeyaan Eh, sidoo kale waxay horumariyaan ama ay bedelaan unugyada iyo nudayaasha eh, organiska ama xibnaha xibnaha jirka waxay ka kooban yihiin en, nudayaal yani tissues eh, organs iyo wixii la mid ah marka intaasba marka horumaray ku sameeyaan yani dayactiran way ku sameeyaan sidoo kale waxay bedelaan raashinka iyo waxay u bedelaan energy raashinkii la isticmaalay ayay waxay u bedelayaan energy ay u bedelayaan marka eh, runtii vitaminada intaas iyo in ka badan ayay jirka bani aadamka u qaataan ama ay u qabtaan insha allahu tacaala En, ah, xalaqadeeni caawa halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aadaa u mahadsantiin jazaakum allahu khayra طهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء العظيم هو السميع
waa hagaag xaflad ballaaran ayaa ka dhacday gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka kuyabrow xafladdaasi ayaa lagu furayay jaamacadda alqima faraceeda cusub ee gobolka shabeellaha hoose madal si weyn loo soo qabanqaabiyey isla markaana ka qabsoontay howl weyn oo ku yaala gudaha dhismaha jaamacadda looguna talagalay xafladaha iyo shirarka ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan kuwaasoo isugu jira culimada diinta islaamka bahda jaamacadda iyo waxbarashada salaadiin odayaasha dhaqanka mas-uuliyiin ka socotay wilaayada shabeellaha hoose iyo qeybo kale oo bulshada shabeellaha hoose ka mid ah munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay waxaana ka mid ah sheekh faarax إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله أولا وآخرا إلهي بما هدسن wuxuu ku mahadsan yahay wax badan oo nicmooyin ah oo ilaahay inoo nicmeeyey kuwa muuqda iyo kuwa aan muuqaninba marka waxaan dardaarmi lahaa inaysan magaca jaamicadeed noqon jaamicaddaanu ay noqoto mid macno u keenta bulshada afar sano oo waqti lumis ah ayaa lagu bartaa jaamicadaha khudadka yuunaaska ka mid yihiin ay ku lumiyaan bulshada waxaan kaga digayaa jaamicadda markaad mutadallabaad maadooyinka la yidhaahdo inay iska ilaaliyaan takhasus waxaan ahayn inaan ummad lagula goynin leanna waa khudad ay nimankaas soo dhigeen waaye in qofku afarta sano maadooyin isaga aan khusaynin in lagu wareeriyo horena uusan usoo diraasaynin oo hadda ku cusub oo markaa waktigu kaga luba meeshaas dad badan baa hadda fadhiyo jaamicada ka soo baxay kuwa dalka iyo kuwa dibadahaba qaabkaas ay ahayd waxaa ka mid a waxaa lagu dhigo jaamicadaha kuwa islaamiga weliba afkaarta nimanka reer galbeedka ah ee munxarifka ah ayaa maadooyinka ku jirta oo lagu baraya iyadoo lagaga dhigayo wax la radinayo lagaga dhigayo waxaa ka mid a waxyaabaha qaarkood waxaan la radin baa ka mid a oon la tacqiibinba la iska daayaba nadariyatu daarweyn baa ka mid a oo muxuu aaminsan yahay bani aadamku tadawur atadawur albashari wax la yidhahdo aaminsan yahay basharku inuu tadawuray isagu usii tadawurayey usii kobcayey inuu qaabkan quruxda badan ee hadda basharku u yaallo inuu kusoo biyashubtay buu ku sheegayaa waxay diintu noo sheegaysaa dadku inay tanaaqu sameeyeen inay hoos aadeen ilaahay markuu aadam abuuray axad lamida oo aadam ku quruxa ama la laf weynana ama la qawiya ma jirin khalaqa allaahu aadama calaa suuratihi wa duuluhu situuna diraacan fakullu man yadkhulu ljannata calaa suurati aadam situuna diraacan famaa zaala annaasu yatanaaqasu xata alaana saasuu nabigu leeyahay fi saxiixayn buu ku jira xadiiskaasu macnaha aadamu ilaahay abuuray si lixdan dhundhun isagoo ah soddon mitir waaye kaasi waxa uu ahaa sheekh faarax oo kelimad ka jeedinaya munaasabadda markanna waa sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmadii lagu casuumay munaasabadda waxa uu soo jeediyey keliimad oo uu kaga hadlay nuuca laga rabo ardayda ay soo saarayso jaamacadda alqima jaamacaddan ayadaa ah qaybta labaad waa fadli weeyaan ilaahay uuna siiyey markaannu dhadhaminay testi laga qaaday farcii koowaad ee jilib ayaa waxaa soo baxday in macnaha testigaasi uu yahay testi aandhadhan aan la heli karin marka aaniyan waaalian waraabican ilaahay subxaana wa tacaala baan ka sugaynaa tanna waa midii labaad weeyaan hadda walaalayaal ruuxa jaamacadda dhigayaay waa inuu waxaweye ruux tayale uu yahay ardayga jaamacadda dhigayaay waa inuu yahay arday taya leh inuu soo baxo arday macnaha shareecada islaamkana midigta ku wata manaa jihaadkiisana iyo diinta ilaahay gargaarkeedana wata ardayga maanta aan doonaynay waa ardaygaa weeyaan arday macnaha calmaani ah oo macnaha aan qiimo lahayn oo aan salaad tukanayn oo aan soomayn oo aan salaadayn oo aan xajinayn oo aan jihaadayn oo aan dacwo sheegayn oo weye macnaha alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar ardaygaas isaga ay jaamacadda alqima waxba ku soo siyaadin maayo bal wakhtigaa kaga dhumaya ustaad gandaawi maamulaha jaamacadda alqima faraca kuyabrow ayaa munaasabadda ka hadlay waxaana uu ku dheeraaday furitaanka iyo waxa laga baran doono jaamacadda ilaahay ayaa mahad iskale subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinayaa maktabka tarbiyada iyo tacliimta xarakada shabaab almujaahidiin oo asaguna agaasin fara badan u galay in la helo waxbarasho taya leh wilaayaadka dhexdooda aada qiimaheedu u sarreeya la helo ayaguna jasaakum allahu khayran leyna sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan marti sharafka nagala soo qayb gashay furitaanka xafladdan lagu furaayo jaamacadda alqimna faraceeda deegaanka kuunyo barrow marka ugu horreyso sida aanba magaca ku soo sheegay jaamacadda magaceeda waxaa la yidhaha jaamacatu alqimma alqimma university ayaa la yidhaahdaa magaceeda waa jaamaca islaamiya islaami ah isugu jirto mawaadda sharciga ahay iyo mawaaddii kale oo tajriibiga ahay dhammaantood kulliyaadkeeda kala duwan laga heli doono taasi waa magacii jaamacadda jaamacaddu waxay leedahay shicaar ama halkudhig ayay leedahay shicaarka jaamacaddu leedahay wuxuu yahay aljamcu bayna aljaamici waaljaamica in la jamciyo jaamacaddii caadiga ahaydoo maanta adduunyadu marka ay soo horumartay ay u soo gudubtay iyo jaamici oo ahaa masjidkii xalaqaadka sharciga culimmadu ay ummaddu wax ku bari jireen labadaa in laysu keeno wadiiqo dhexda ku jirta laysugu keeno ayaa shicaarka jaamacaddu yahay waxaan u gudbayaa ta'siiska jaamacadda jaamacaddu waxaa la aasaasay markii ugu horreysay lagana aasaasay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe bisha rabiicu thaani sanadku markuu ahay kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijiriyada ayaa la aasaasay saddex sano kadib ilaahay fadligii maanta waxaan joognaa faracii labaad oo la furaayo waxaan u gudbayaa mukawinaadka jaamacadda hadda ay ka kooban tahay sida la ogyahay jaamacaduhu waxay ka mid yihiin waxa la yidhaahdo atacliim alcaali waxbarashada sare ayay ka mid yihiin hadda jaamacaddu waxay ka kooban tahay xilligan aan joogno laba kuliyadood oo kuliyad la yidhaha kuliyatu shariica shareecada islaamka qofka uu baranaayo bijamiici jawaanibiha uu baranaayo laba takhasus ayayna jaamacaddu ku bixisaa kuliyaddaas kuliyada shareeca la yidhaahdo labadaa takhasusna waxay kale yihiin takhasuska la yidhaahdo alfiqhu wa usuuluhu fiqhi iyo usuushiisii qofka inuu halkaa ku takhasuso waa la helayaa jaamacadda dhexdeeda diyaaryna tahay waxaa kaloo lagu takhasusayaa in sha allahu tacaala alkitaabu wasunna labadaa qismi ayaa kuliyaddaasi loo sameeyey kuliyadda kale alkuliya alculuum atadbiiqiya la yidhaahdaa kuliyaddaas culuum tadbiiqiga waxaa xoogga lagu saaraa in dadka mawaadda tajriibiga ah ay bartaan si gaarana takhasus waxaa u ah laabka ama mukhtabarka baalka la yidhaha shaybaarka ayaa takhasuskeedii qofku marka ugu dambeeyo xaaliyan mukawanaadka jaamacadda intaas weeyaan haddii aan mukawanaadka ka gudbo una gudbo ahdaafta jaamacadda mu'asaso kastoo waxbarashadeed ama shaqo kastoo la qabanaya laabudda laha min ahdaaf ahdaafta jaamacadda waxaa kow ka ah icdaad alkawaadir almahaniya in la diyaariyo kawaadir xirfadley ah oo kafaa'adooduna ay sarrayso daati alkifaa'ati alcaaliya kuwaasoo kafaa'o saraa in la diyaariyo lambarka labaad oo ahdaafta ka mid ah icdaad alkafaa'aati alcilmiya waalmahaniya almutakhasisa in la diyaariyo kafaa'aadka cilmiga ah iyo kafaa'aadka xirfadeed ee qolo walbaba meesheedii ay ku takhasusayso nambarka saddexaad oo ahdaafta ka mida wuxuu yahay khidmatu lmujtamac fii majaali alcilmi in bulshada aan u adeegno oo ugana adeegno xagga cilmiga inaan uga adeegno qodobka afaraad wuxuu yahay iksaabu talabati almahaaraat allaasima in ardayda la siiyo xirfado ay baahidooda ku tacalluqdo in ardayda lala raadiyo lala baadigoobo dadku xirfad kama maarmaan qodobka shanaad al-ishaam fii tadwiiri nudmi tacliim fi lwilaayaat alislaamiya inaan ka qayb qaadanno horumarinta nidaamyada waxbarasho ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah shantaas qodob ayaa jaamacaddu waxay yihiin ahdaaftii loo qabtay iminkana aan jaleecno dhanka odayaasha dhaqanka waa nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka banaadir waxa uu aad u bogaadiyey waxbarashada doqontu waxaa la yidhi way qufacday laakiin meel laga gaaray ma oga dalkeennaan waxa baabaashay oo gaalada noo keenay oo kala googooyey waa oqoonla'aan diimeed iyo qabiliyad oqoonla'aanta diineed ha ugu horrayso dad muslimiin sheegan haya oo dadkoodii muslimiin u yaqaanin ayaa waxay leeyihiin walaalaheen etoobiya walaalaheen maraykan saasaa diinta ugu dabagedisanta qabiliyadduna waaba ka sii daranta taada gabay tilmaamay haddaan idin tusaaleeyo tartan baa adduunyada ka jiray tiigsa meel sare tiknolojiyaa la isku dilay tamar wax soo saarta maskaxdii la tuujiyo ayaa lagu tagaa meel maraykaan tunkuu buuray iyo tawgu nugu laayo tawfiiq iyo talayuu ku helay taangi taangiiyo armi iyo taangi tiisoo kale wax noo diiday aan idin tusaaleeyo tixgelintii qabiilka tixgelintii qabiilka ayaa tacadi noo geystay tagoogaha ayuu naga jabshiyo tiirka araxda tiro badan ayuu tiro badanna noo qaybiyey oo cadowga taageerta toban dowlad goboleed ayaan taagannahay meesha maanta tafaraaruq buu nagu riday iyo kala tag soomaali waa tawsta nagu raagtay oo lumisay tawfiiqda tiiraanya ciilkana na baday tabaryaraanteenna toobadana dad bada seejiyey toodii aakhiro tuugiyo xumaan wuxuuna baray tuugsa gaalada toobiyihiina noo diiday oo talena weydaarshay tolla'aan wuxuu nagu dhigay iyo tooga ehelkaa taariikh xumo waxaan soo maray tan iyo waa dheer oon turunturoonnoo kufnay toosi kari weynay tiro laguma soo koobi karo tixiyo suugaane war aan talinno sidii loo tirtiro lagu tahluukowi iminkana waxaan siinayaa suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka beesha tunni oo isna kelimad ka jeediyey furitaanka faraaca cusub jaamacadda alqima ee gobolka shabeellaha hoose madaarista waa ku horumarsannahay oo waxbarashada kuunyo barro waxay ku jirtaa kaalinta koowaad marka walaayaedka walaayeedka loo eego meesha ugu horraysay waxbarashada kaga jirtaa marka aragtid madarasooyinka subaxii ardada u socota iyo xilliga quraacda markay ka soo rawaxayaan aad baad ula tacjibaysaa waxaan leenahay ilaahay ha noo siyaadiyo maantana waxaan u joognaa kuunyo barrow oo maanta laga furayo jaamacadda alqima xaqiiqdii markii hore markii dugsi dhexe la dhammeeyo dugsi sare la dhammeeyo waxaa jaamacad loo raadsan jiray meelahaas riddada ay joogto ayaa jaamacad loo raadsan jiray maanta ilaahay mahaddiis waxaa ah annagoo deegaankeennii joogno oo haddana walaayaadkeennii joogno oo shareecadii islaamka isku xukumayno maanta inay walaayaadkii ay u tallaabsadeen inay jaamacad noo furaan jaamacaddaasna waxaan leenahay haddaan reer deegaanka nahay jaamacaddaas aan ka faa'iidaysanno oo hala garab istaago oo wax lagu barto oo meelaha jaamacadaha ka hooseeya sida dugsiga hoose dugsiga dhexe qurdubo caynulislaam intaasoo dhan waa in aan carruurteenna geynaa waxbarashadaas markii laga soo qalanjabayna maantana waa u jeedaan jaamacada naloo furay jaamacaddii ilaa loo soo gudbayaa wax aan maanta uga baahannahay adduunka kale ma jiraan
aqoon-yahanada goobjoogka ka ahaa munaasabaddan waxaa ka mid ahaa doctor xanafi sheekh aadan waxa uu ka hadlay tayada jaamacadda iyo in la maalgeliyo dadka aqoonta leh waa xaflad iyo farxad waa jaamacad hadday noqon lahayd degaankeeda iyo dhulkeeda hadday noqon lahayd ardadeeda hadday noqon lahayd manhajkeeda wax lagu dhigayo hadday noqon lahayd qalabkeeda waa jaamacad aysan hay-adna maalgelinaynin oo cid maanta ku abaal sheeganaysa aysan jirin waxaan doonariska la yidhaahdana aysan shili ku lahayn ilaahay fadligii subxaana wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa bilow fiicana la joogaa hami fiicanoo sarena waa haynaa insha allahu tacaala haddaan mujaahidiinta nahay wax badanna waa rajaynaynaa biidni illahi alkariim subxaana wa tacaala dhowaanayna meelo kaleeto aan si deg deg u furno dadka ays maanta soo gaarayn baahida ee dugsiyada soo dhammaynaya inaan gaarsiinana aad iyo aad u jecelnaa insha allahu tacaala waxaan isku baraarujinayaa marka tayada in ugu dadaalo tayada waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlaya jaamacadaha iyo waxbarashada iskuulaadka tayada waa wax musalsal ah waxay ka soo bilaabanaysaa ardada dugsiyada hoose in tayadu lasoo dhiso dugsiga dhexe tayadiis lasoo dhiso dugsiga sare tayadiis lasoo dhiso ardayga jaamacadda soo gala inuu imtixaan ku soo galo laakiin habaryartayaa dhashay iyo shahaado beene iyo cabdilashidee ka soo qaada dugsi sare iyo war waxaas waa soco waysay xamari ka soco waysay meelay ka soconaysana ma laha waxaa kaloo u baahnay in la tayeeyo marka taye laga hadlayo macallinka in la tayeeya la rabaa macallin wax yaqaano jaamacada ka soo baxay maadadiisa ka adag ma rabno macallin ardayga laba kale markuu weydiin indhaha caddaynaya ee aamus wariyaa dhaha ma rabno macallin waxaan rabnaa ardayga meel kasta ka qancin karo markan waxaa loo yeeray waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إلهي سبحانه وتعالى يا أمه نقينا نعم كي سفرها بضن ودوشي نكوك الله دايستي إسلام نمذي إيمانك وقلبك نقلي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا بعد حمد الله وحنمها نقينا دمان تذكى مسلمين تأه ee ka soo qayb geli xafladan lagu furayo jaamacadda alqima ay ugu horeeyaan culummada ilaahay subxana wataala miisaanka xasanaadka allahu siiro oo ay ka mid yihiin amadoonnada iyo ugaasyada oo ay ka mid yihiin bahda iclaamka waxaan kaloo ugu madnaqayaa mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay xafladdaani ee safarra u soo gashay farxaddan qiimaha badan aan laga soo qayb galay ilaahay subxana watacaala iyagana ha barakeeyo waxaan kaloo u mahadnaqayaa muasasaadka tacliimiga ee magaalada ka furan macallimiinta dhigtay ee kasoo qaybgalay xafladan iyagana sidoo kale waa u mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa jazaahum allahu khayran maktabka tarbiyada iyo tacliinta juhdiga badan bixiyey ummadda inuu inqaadiyo markasta ku dadaalayo ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo miisaanka xasanaadka allah u saaro sii socda safarka waa dhiman yahay in sha allahu tacaala waana gaari doonaa sida aan magaca jaamacadda ugu macdarnay alqima loogu bixiyey in sha allahu tacaala waa gaari doonaa gacmo kalena waa ka maarmi doonaa waxeenana waa ku kalsoonaan doonaa in sha allahu tacaala tayada laga dhawaajinaya in sha allahu tacaala waa la heli doonaa tayo annaga aan iska dhex weynay meel kale kama heleyno waxa annaga qabsan weynayna cid kale noo qabanaysa ma laha annaga waxaan rabnaa inaan isku xisaabtanno waxna aan qabsanno tayadana aan iska dhex raadin in sha allahu tacaala tayada wax loo baahan yahay dadka in la tayeeyo waxbarashada la tayeeyo wax kastoo la qabanaya la tayeeyo jihaadka la tayeeyo oo wax loo baahan yahay laakiin cid kale noo qabanaysa male annagaa qabsanayno in sha allahu tacaala haddaan u gudagalo taasiiska iyo jaamacadda jaamacaddan laga hirgelinayo deegaanka wenya barrow xaqiiqatan waa su-aal weyn maanta ma ogtahay dadka dhagooda inay ku dhacaan jaamacada kunya barrow laga furaa odayaashaa ka hadlay deegaanka maraaxiisha uu soo maray taasiiskeeda wakhti dheer ay qaadatay jaamacadda in la dhex dhigo xilligii bilowgii sanadkii kun afar boqol afartan iyo afar ee jaamacadda la bilaabay dadka way isweydiin karaan waqti dheer ay socotay intaas waxaa lagu dadaalayo insha allahu tacaala si mogta jaamacadda loo dhisi lahaa wax fiicana loo qaban lahaa baa lagu dadaalayo ilaahay subxana wa taala ana ku mahadsan maanta na soo gaarsiiyey meesha aan joogno hadafka iyo ulijeedka laga lahaa jaamacaddaani baahi ayaa jirta dadka ama soo takharujay dhallinyarada soo takharujtay ee muasasaadka tacliimiga ee magaalada ka furan ee ka soo takharujay waxay u yaaci jireen meelo waxa weyaan cadowga ilahi subana wa taala uu ka taliyo beeye aan tarbiyaysan ay u yaaci jireen si looga maarmo ee jaamacaddan waxawayaan loo ta'siisiyey inay ka faa'iidaystaan maantana xujadu way ku ogan tahay waxaa kale taaskiiskeeda ka mid ahaa in da'yarta iyo jiilka soo kacaayo ama muasasaadka tacliimiga ha ka soo baxaan ama jaamica ha ka imaadaan oo masaajidda iyo xalaqaadka ha ka imaadaane meel ay waxbarashadooda la-adaan inay helaan ahdaafta laga lahay ay ka mid tahay ilaahay subxana watacaalana wuu noo horgeliyey axibatii fillaah jaamacadda xilliga aan sheegay ayaan la ta'siisiyey la bilaabay dhismaheeda qarashan ku baxayna waa boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan doolar dhibic lixdan iyo shan doolar aa ku baxday boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan dhibic lixdan iyo shan intaas ayaa ku baxday jaamacadda dhismaheeda ilaahay subxana wa tacaala noo fududay dad muslimiin ah oo lagu dhibayna ma jirin hadda intaasaa lala kacaa kufaaya insha allah dhismaheeda ilaahay subana wa tacaala aan u mahadnaqaynaa noo horgeliyey waana ka rajaynaynaa macallimiinta iyo boorka jaamacadda insha allahu tacala siay culummada sheegeen wax tayaysan inay noo soo saaraan waxaan rabaa insha allahu tacaala maadaama wakhtigeena uu gebagaba yahay muslimiinta dhegooda inaan ku tuutuuro dhowr shay midda koowaade waxaa lagu gaaraa horumar iyo taqadum oo ummadaha ay ku horumaraan alcilmi waalbasiira waxyaalaha dadka himadooda kor u qaada waxaa ka mid ah aqoon in lagu dadaalo in wax la barto waxaan u malaynayaa wax badanaa laga hergeliyey ama wilaayaadka si guud laga hergeliyey oo furas oo waxa weyaan bannaan in laga faa'iidaysto ninka furmaha jira iyo kan jooga ee dukaankiisa ganacsan inay ka faa'idaystaan waxaa kale oo himada dadka kor u qaado in ilaahay subxana wa tacaala la kulankiisa lagu xisaabtamo maalinta qiyaamo ilahi saan la kulmi doono oo aakhira inaga dambayso oo adduunyadeena iyo aakhiradeena aan u shaqaysanno gabagabadii sheekh suldaan maxamed aale maxamed oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin ayaa kelimad la siiyey
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى waxaynu isugu nimi furitaankii jaamicadda alqima fadxigeeda fadxi mubaaraka allah subxaanahu wa tacaala ha inooga yeelo kuwii ku guulaystay horumarinteedana allah subxaanahu wa tacaala ha inaga yeelo sidaa walaaladeen ay inoogu sheegeen ayay jaamicaddu inoogu furan tahay insha allahu anoo ku hadlaya magacii xarakada guud oo kaga soo qayb galay shirkeennan jaamicaddii sidaa laynoogu furay ama aad arkaysaan maanta in xafladeennii aynu uga soo qayb galnay ilaahayna haynoogu sahlo furitaankeeda iyo ka shaqaynteeda iyo ka qaybgalkeedaba alla subxaanahu wa tacala haynoogu sahlo tii taaba qaadana ilaah subxaanahu wa tacala ha ka yeelo innagana kuwii garab taagan ee wax la qabta allah subxaanahu wa tacala haynaga dhigo insha allahu innagoo yar waa intaan la ekayn innagoo layna yasaayo oo aan maal iyo mataa ragannimo iyo waxbarasho iyo cilmi iyo taag midnaba layno ogolayn ayaa ilaahayna ururshay subxaanahu wa tacaala markaasaa ilaahay mataqaanaa waxa weeye waxay naga soo yeelay oo maaragtay tirada arkaysaa inoo yeelay oo waxa weeye mataqaanaa ilaahayn ceebteenna uu asturay oo cilmiga aad arkaysaan ilaahay inoo yeelay oo shaqada aad arkaysaan ilaahay inoo fudaydiyey waxaa loo baahan yahay hadda wixii ka dambeeya iyo had sidaynu hore u ahaynba inaynu hore u soconno oo inaan dib u soo noqonin dariiqan waa dariiqii rususha ay martay waa dariiqii ilaahay naga rabay waa dariiqii ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii hadda soo raacay way ku kala qaybsameen way ku kala qaybsameen waxa weye dadkii jihaadka qaatay iyo birta adag iyo inay dhibaatada u badheedhaan iyo dadkii ka hadhay intaasunbay dadku noqdeen labadaa markii la noqday dee qoladii qolo kastaa dariiqeedii ku qanacsan tahay oo ay maraysa waad arkaysaa wixii culummo shareecadana soo baray ee kitaabka noo soo dhigay ee manhajka mataqaana maxay ahayd dii baycada nagaga qaadayay calaa kitaabi wasunna aan baycada ku gelaynay filmanshadi walmakrah mataqaana maxay ahayd dii nabaraayay inay haddeerta dhammaantood jawaasiis yihiin ay wada hoos fadhiyaan madaxdoodii oo dhammi ay meel meel kasta uu jooga nin aan maanta jaajuus ahayn kuma jiro maanta nin aan jaajuus ahayn kuma jiro dhammaantood jawaasiis bay noqdeen waxayna u shaqaynayaan dhammaantood gaalada u wada shaqaynaya imise magac baa laynoo soo baxsho ina qaban weyday wax kasta waa laynagu yidhi wax walba waa laynagu caayay wax walba waa laynagu sameeyey weli mayaa maqasheen qof le u gargaara al-shabaab u gargaara culimmada islaamka iyo diinta dadka haysta u gargaar ma maqasheen qof walbaa wuxuu leeyahy hala tirtiro hala baaba'asho hala laayo idaacadaha ka wada maqlaysa haddana wax kasta maalin kastoo hala dhammeeyo waa laga soo dhex baxaa saan isu leynay tan ama halakadii oo maanta lagu baabi'i doona ayaa la arkay inagoo meel bannaan taagan oo guulaysanay yaa ina siiyey yaa yaa yaa ina soo badbaashay yaa yaa sana wax walba yaa ina allah soo maaha dee allah miyaan ka hadhnaa mise allah waan doorannaa allah waan waan doorannay ilaahayaynaan qawadin haddaan ilaahay dooranay wax kasta oo dadku ay markaa haysteen waan khilaafnay wax kasta oo dadku ay haysteen oo mataqaanaa mahaydi ay samaynayeen waynu khilaafnay hadday manhaj lahaayeen oo ay raacayeen manhajkoodii waa khilaafnay waa been indha adayg baan ku soo dhaafnay ilaahay subxaanahu wa tacaala wayna maarata waynagu wadbaashay hadday xukun lahaayeen la raaco xukunkoodii waa beeninay waana ka baxnay waa ku kufranay axkaamtoodii oo dhan hadday dimuqraadiyo tahay hadday shuuciyo tahay hadday qabiliyo tahay hadday la nidaamiyo tahay hadday imberaadoryo tahay dhammaanteed waa diidnay ila allah in ilxukmu ilaa lilaah amara an laa tacbuduu ilaa iyaah waxaan qaadanay ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya inuu xukunku leeyahay kaas waxa uu ahaa sheekh suldaan maxamed aali maxamed idaacadda alfurqaan oo ka qayb gashay munaasabadan oo aad u ballaarnayd waxa ay mikrofanka la dhex qaaday qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay xafladda warbixin si guud u sharaxaysa min bilow ilaa dhammaad xafladda iyo codadka ay idaacaddu soo qabatayba habeen dambe ayaan barnaamijka dhuuxa ku soo gudbin doonnaa in sha allah waa hagaag madaxweynaha dalka turkiga ayaa boqon doona soomaaliya iyo etoobiya si uu u dhammaystiro heshiiska etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya qoraal ka soo baxay erdogan oo ah madaxweynaha dalka turkiga ayaa lagu xaqiijiyey in bisha koowaad iyo bisha xigta ee labaad sanadka soo socda labada kun iyo shan iyo labaatanka in madaxweynaha dalka turkiga uu booqasho ku imaan doono soomaaliya iyo etoobiya isagoo la kulmaya madaxda dalalkaasi waxaana kulankaasi uu daba socdaa kulan ka dhacay dalka turkiga oo dowladda federaalka iyo etoobiya madaxdooda lagu kulan siiyey islamarkaana abiye axmed uu halkaasi guul weyn ka gaaray markii u saxiixay inuu imaan karo badda soomaaliya isagoo weliba maraakiibtiisa dagaalka iyo ciidamada uu tababartayba adeegsanaya dekadana waa loogu daray dowladda turkiga ayaa masaaliix weyn ka leh soomaaliya etoobiyana balaayiin doolar ayay ku maalgelaysaa oo shirkado badan ayay ku leedahay labada dhinac waxa ay rabtaa in ay isku wadato etoobiyana waxa ay rabto loo fuliyo iyadana waxa ay ka rabto soomaaliya etoobiya ay ka hesho meeshana waxa ku jaban waa soomaaliya oo baddeedii iyo dhulkeediiba gorgortan la geliyey lagulana heshiiyey in ay madaxda dabaadhilifyadu bixiyaan waa hagaag odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ayaa jawaab kulul ka bixiyey tallaabadii uu xasan sheekh etoobiya ugu oggolaaday inay qaadato qayb ka mida badda soomaaliya kadib kulan ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga odayaasha ayaa kulmay kulankooda kadibna wariyaheena cali aadan ayaa waraysta qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku dhowaha idaacadda alfurqaan jazaakum allahu khayr waan salaamaya idaacadda alfurqaan
suldaane waxaa taagan xaalad ah in badda soomaaliya etoobiya qayb laga sii arrintaana waa arrin hore usoo jiitamaysay oo muuse bixi iyo abi axmed hore ay ugu wada hadleen oo qeyb loo saxiixay bulshada soomaaliyeed in badan ay ka dhiidhisay isla qodobkii isaga ahayaa maanta soo laabtay oo waxaa u saxiixayaa laleeyahay ninka madaxweynaha ka ah dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud maxaa ka leeda aragti ahaan بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إن شاء الله تعالى وحقيقة آدن آه، بحنت أبحي حسن قرقرت بدا صوماليا أما أبحي موسى بحي ولير إثيوبيا الله صحيح waxba kuma kala duuna macnaha markaan annaga nahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan aan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka muuse biixi iyo xasan guurguurte labadaba waa kaar ku shuban niman la yidhaahdo wa waa kaar lagu shubtay khaasatan xasan guurguurte hadda wuxuu sheeganayaa asagaa islaba dhacgaraacayo mar wuxuu leeyahay anigaa ah madaxweynaha soomaaliyeed oo federaal mana ogoli gobol ka mid ah soomaaliya in laga bixiyo warkiis waa laga haya xasan guurguurte haddana asagaa loo yeeray ankaraa looga yeeray wixii loo meerin kara waa loo meeriyey dalkii soomaaliya ayuu wuxuu yidhi etoobiya waxaad ka ogasho waa kaa siinaya asoo abii marna aan qobad- qodobadii uu lahaa ka noqonin abii marka hore wuxuu sheegay xoog iyo xiiladba inuu wax ku helayo oo macnaha asaga abii warkiis waa cadyahayo waa gaal een, murtad ah u jeeda dalka soomaaliyeed u jeeda muslimiinta bariga africa u jeeda dhaqaalaha macnaha muslimiinta ay leeyihiin horu macnaha u qaatay dhul ay leedahay muslimiin soomaali ay leeyihiin oo hor u qaatay haddana waxaa u dhadhamaya macnaha waxaa la yidhi mogta waraabaha ka ridid waa ku ceeb wax shay hadduu qaadad barto in laga rido waa ku ceeb abi marka waxaa ceebba ku ah in wax uu himiyey oo soomaali ay leedahay in maanta laga reebo ayaaba ceeb ku ahba guurguurta marka waa nin wax loo meeriyo waa nin doqon ah nin wax fikira ma aha caqli ma laha waa ninka akhas akhas soomaaliyeed waa kaas hadda kuma tilmaami karaan madaxweyne soomaaliyeed sidaasaa dhihi lahaa ahmiyadda ay ka leedahay inay bad soomaaliya ay heshay etoobiya maxay kaga dhigantay ayada waxay kaga dhiganta ahmiyad weyn waayo etoobiya dad waxaa ku nool aad u fara badan oo macnaha maanta dhibaataysan oo raadinayo meel ay helaan biyaha soomaali ay ka helaan tekadna ay ka samaystaan waxaan baahan oo malyaa ayaa la rabaa halkaas in macnaha irdaaqad ay ka helaan marka ayaga dan baa ugu jirta laakiin soomaali ama muslimiinta bariga africa wax dan ah ugu jirta ma laha waxaa dan ugu jirta iska dhaafe dadka bariga africa hadday maanta is- arrintaas ka dhiidhin waayaan ama iska celin waayaan gumaysiga maanta ay ku hayso muslimiinta walaalaha falastiin ama lagu hayo ghaza midda oo kale unbaa maanta bariga africa macnaha usoo wadaa etoobiya wax kale oo ka soo socdana ma laha marka waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta ah iyada etoobiya ulijeedkeeda iyo fikirkeeda iyo xooggeeda iyo xiiladeeda waxay ku talagashay soomaali inay bad ka hesho ama kismaayo ha laga siiyo ama muqdisho ha laga siiyo ama ha laga siiyo waqooyi ha laga siiyo umaba kale ahaba mar walba waxay ku tahmaysay abi iyo waxa gaaladiisa oo oo macnaha etoobiya ah xabashidaas waxay ku tahmaysa waxay tahay in ay dalka soomaaliya meel un lugta kala galaan tiina maanta waxaa u suurtageliyey murtad xasan gurgurta u suurtageliyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud sababta uu u doodi jiray oo miidiyaha ugu doodayay maxay tahay haddiiba maanta uu u saxiixayo badda soomaaliya etoobiya taa waxay tahay buulxoofteena la yidhaahdaa qoladan federaalka uu macnaha uu ku sheegay ama asaga federaal uu isku sheegaya qoladan dowlad goboleedka asaga uu sameeyey oo hoos taagan waxba ma bixin karaan u aaminsan yahay macnaha waxay ahayd aniga isoo mar aniga afgaro aniga aan macnaha wax ku siiyo aniga aan wax kuu diido aniga aan macnaha aan hadalka aniga aan lahaado muuse biixi hadda abi ma soo qaadin macnaha muuse wixii uu bixiyey muuse waan ka noqday warkiisa ma dhihin oo wuu haystaa asagana wixii laga rabo waa laga helay marka wax uu la jooga nin male waa si nin wixii la rabana loo meeriyo wixii la rabana loo diido wixii la rabana dhah la yidhaahdo waa xasan gurgurti mid wax caqli laga sugaayo ama soomaali ugu maqan yahay ama caqli soomaali ay ka sugaysa maaha
bulshada soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasoo joogaan maxaa kala gudboon arrinkan bulshada muslimka soomaaliyeed ama bulshada meel kasta oo joogto islaamka ah waxaa kala gudboon maanta inay iska dhiciyaan cadowga alla subxaana watacaala allah subxaana watacaalana amar ayuu dadka muslimiinta duldhigo waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa buu leeyahy la dagaalamase idinla dagaalameen dadka marka muslimiinta ah yaan macnaha nila kala qobqobin oo la dhihin kuwaanna waa xarako kuwaanna waa qunyar socod kuwaanna waa shacab kuwaanna waa waxa waye dowlad meeshan wax dowlad aho yaalla ma laha odayaashii ama muslimiinta anaga noga horreeyey aabbayaasheenna waxay ka dagaalamayeen in etoobiya dadka muslimiinta bariga africa ee gumaysato way ka dagaalameen annaga maanta marka inaan aan diiwaanka ka galno waraaqa madow dadka muslimiinta soomaaliya bariga africa ku nool ay ka galaan ama etoobiya oo shalay aabbayaashood ay la dagaalamayeen maanta ay dhulkooda iyagoo arkaya intay tikad ka siiyaan ee ku raalli ku noqdaan hadda gumaysiga gacmahooda ku keensadeen waay beri macnaa mid waxaa waay shalaayt wax matarayso waxaa biyana soomaali xukuma maahda biyo intaysan ku soo gaarin ayaa la iska moosaa marka dadka muslimiinta soomaaliyed waxaan dhihi lahaa etoobiya maanta idaa kala jaban oo ishaysato oo qabiil qabiil isu dagaalayso oo baaba'san saa ay tahayna hamigeeda iyo kibirkeeda isla weyninkeeda abiy wuxuu yidhi imaa xiilada waa inaan ku helo imaa xoog waa inaan ku helo hadda xiiladii marka waa loo soo saxiixay xiiladii uu sheegayo helay asaga laakiin awood miisku uu saas u garaacaya wuxuu leeyahay ama yeel ama diid xasanoo waa qaadana anu baddaas xasan marka wax laga sugaaya ma lehe dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed dal iyo dibad meeshaa joogtaanba u kaca diinta ilaahayna u kaca ilaahayna ugu dhowaada jihaadka bariga afrika ka qayb qaata si aad macnaha cirkiinna iyo dhulkiinna iyo tarawaadkiinna iyo khayraadkiinna aad gaalo uga difaacataan intaa ayaan dhihi lahaa dadka muslimiintan calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore magacayga waxaa la yidhahdaa maslax cali maxamed waan dhowahay walaale waan ku dhowahay idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa taagan in etoobiya loo saxiixo bad soomaaliyeed aragtidaada maxaad ka leedahay aragtidayda arrintaas igala gudboon ama fikradeyda waxay tahay etoobiya haddii ay isku dayday dalkeenna haddii ay inay ka qaadato maxaan ku ihahdaa badda ay isku dayeen ninka la yihahdo xasan gurguurta iyo kooxdiisa waxa weeyaan ma bixin karaan annaga maxaan ku ihahdaa hantida maxaan ku ihahdaa soomaaliyeed waxaa iskale soomaali ayaa iskala keligoodana kama go'do waxaa la yihahdaa faaqi dushay in laa yucdi ninka wuxuu hayan ma bixin karo xasan gurguurta marka soomaalidu waxay tidhaahdaa hal booli ah nirag xalaal ma dhasho xasan iyo ninka la yihahda maxaan ku ihahdaa abiy axmed shirarkan ay meelaha la taagan yihiin ay maalin walba meelaha la fadhiyaan waxaa waye waa shirar xaaraam ah de annagana kama sugayno insha allah kolley maxaan ku ihahdaa wax xalaal inay ka soo baxaan
marka etoobiya mar walba maxay ugu hamisaa inay badda soomaaliyeed ay qaadato ahmiyadda ay u leedahay maxaa waaye ahamiyadda ay u leedahay waxay tahay etoobiya waxaa waaye dad tiro badan lagu qiyaasi karo markaa siddeetan milyan meelahaas oo kale waxay isleeyihiin soomaaliya oo maxaan ku ihahdaa toban milyan ah inay bad yeelato maxaan ku ihahdaa baaxad weyn leh annagoo siddeetan milyanna aanan yeelan maxaan ku ihahdaa bad marka ma anfacaysay dheheen imaa xoog ama imaa xilad inaan ku helno laba faradoodna tageen annagana hadda kolley dad laba faradood taagi kara ma nihino de waa isnaqaanaa waa isnaqaanaa caybna maahan caayna maahan annaga etoobiya dad isnaqaanaa nahay oo taariikh dheer leh marka waxaan leenahay abiy axmed taariikhdii u baaran leen insha allah
ummadda soomaaliyeed maxaa la gudboon marka ummadda soomaaliyeed waxaa la gudboon islaamka meel walbay joogaan dal iyo dibad meesha in meel walbay joogaan inay dhulkooda difaacdaan ay ka ritaan gaaladan murtidiinta iyo midda asalka ah saas darteeda marka insha allah kolley waxaan ku boorinaynaa haddii aan nahay noqobada soomaaliyeed inaan dalkeenna difaacanno ka dhacsanno gaalada murtidiinta ee maxaan ku yihahdaa injireyda ah annagana maxaan ku irahdaa maxaan ku irahda dad muslimiin aan nahay marka inaanan qaadin arrintaas ka dhiidhinin meel walba laga kaco dalkeenna iyo diinteenna aan difaacanno baddeennana annagaa iskale millimeterna ma ogolin insha allah kulli hadduu ilaah yidhaahdo abey iyo asig iyo wax lamida insha allah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكدوهاي مقعي وإبراهيم بشير محمود إن شاء الله وحنا لي إذاعة وان كدوهاي وجدد هذا الله فريين وحواي إن لقف العليا أما لقى جوابه برنامج كحس جور جورته إيوه أي صور دوين أبي أحمد كاسنا وحنا لنا إن شاء الله تعالى وركاس هران أو جوابني جواب لوضعك بحنا إن شاء الله horta xasan nin soomaaliyeed ma baahan dhihi karnaa waa nin caado qaato ah dulle ah insha allah soomaalina waxba lagama weydiin karo waa nin ku hadlaya afka gaalada waa nin ku hadlaya ra'yiga macnaha reer galbeedka ah ma aha nin soomaali ah mana na matelo dhul annaga aan leenan ma bixin karo asiga iyo wixii ka horreyba dhulka soomaaliya iskale soomaalina waa la yaqaanaa dad soomaali waaye waa dad muslimiin ah waa dad kitaab ilaahay haysto weliba annaga waxaan leenahay- waxaan nahay si gaar ahaan eh odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee geeska africa gaar ahaan gobolka jubbada hoose aan joognaa jamaan meellahay waan ka jawaabeynaa jawaab adagaan kaga jawaabeynaa xasan waxaan leenahay waxaad bixisay wax jira ma ahan etoobiyana waxaan leenahay waxaad haminaysa wax jira ma aha sababtoo ah meeshaa wiilal baa kaa soo horeeya meel allaala meeshaa bad lagaa siiyo dhul lagaa siiyo insha allahu tacaala ma ku raaxaysan doontid meelaad adigu ku nifcin doontana ma naqanayso insha allahu dab iyo basiinaan ku haddaba haynaa insha allah waa ku gubaynaa insha allahu tacaala hana ku hamini dhulkan dad islaama dad dad islaama iskale insha allah dadkii difaacan lahayna way joogaan insha allah annagana insha allah taariikhda insha allah baaldaha baan ku qoranahay waana taqaaniin soomaali haddaan nahay horena wax idinkuma ogoleen haddana wax idinma ogolin haddii aad soomaali idinka aad soo adeegsateen ama reer galbeedka ay soo dhiseen sida xasan guurguurta iyo wax lamid ah ay wax idin soo ballan qaadeenne annaga ma ogolin mana ogolaan doono soomaali baa nahay dad islaam baa nahay ilaah baa nama kala sii baddaan annagaana iska leh xasan guurguurta nama matelo xoole annaga aan leenan ma bixin karo
waayahay marka etoobiya goormuu ku dhashay fikirkan ah in soomaaliya bad ay ka qaadato etoobiya mar hore ku dhashay awood ay ula aadmoogi mar hore wax hadda shalay iyo daraade maaha meel ay noo soo martay la aadmoogi etoobiya mar hore fikirkeeda ahaa sababtoo ah etoobiya waa gaalo gaar ahaan soomaaliya iyo etoobiyana sabasabinkii waxay ka dhawaalowgaa maalin kasta ilaa imaanta ay raadinaysa dhulka soomaaliya inay qaadato dadka soomaaliyeedna ay macnaha gaalaysiiso waxay ayagoo wada hadafkeeda inay ka dhadhiciso dhul soomaaliyeedna hore ay u qaadato etoobiya haddana bilaabayso marka hadda in banaanka ay usoo bixiso tiraada badaan rabaa maxaa keeni kara marka arrin- waxaa keeni kara waxay heleen kuwo badanoo hadda annaga magaceena wato insha allah oo dabadhifliyaayo ayaga u shaqeeya heleen kuwa annaga magac soomaaliyeed ku adeegto oo dabadhifli ah insha allah oo gaalada ee, u nacamleeyo oo waxay gaalada dhahaana insha allahu tacaala mar walba soo qaaday heleen waxay ogaadeen insha allahu tacaala in bariiskooduba uu ku jiro inay gaalada u nacamleeyaan sababtoo ah dhanka kale laga taagan yahay, rag mujaahidiin oo ilahay naftooda ka taagan oo waxay ayaga soo sheegaanba daba taaganba marka waxay ku qasbanaadeen inay gaalada gadaal ka maraan mar walbana soomaaliya iyo iyo badeeda iyo dhulkeeda inay macnaha ka dhigtaan macnaha wax ay ku gorgortamaan ayaga si ay u helaan samcad iyo sharaf markaas ay u helaan reer galbeedka iyo wixii laalmaala wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa cabdifitaax xasan maxamed waana ku dhowaa Ee, aragtidaada maxaa kaaga aadan in etoobiya la siiyo bad soomaaliyeed
waxaa igaga aadan in etoobiya bad la siiyo mana ogolaan karno maxaa yeele wa- ninka bixiyena waa nin ka turjuma maan- ma ahan maxaa yeele waa nin caado qaato ah xasan wuxuu u taagan yahay inuu bixiyo dhulalka soomaaliya horey wuxuu u siiyo It- in- in turkiga haddana wuxuu ugu dari rabaa etoobiya qayb ka mid ah inuu siiyo meel kastoo laga siiyana mana ogolaan karno maxaa yeele waa dal soomaali ay leeyihiin waxa la bixinayana soomaaliya ummad muslimiina soomaaliyeeda iska leh dad wax bixin karo shan- nin shaqsi qaasa bixin karana ma lahan mana awoodo maxaa yeele Ca- xasan wuxuu u taagan yahay gaaladaas waxayna samayso ayuu siinayaa shalay wuxuu u siiyey inuu siiyo badda een, turkiga waxay dhaha- wuxuu dhahay difaac ayaan u siiyey maantana isla turkiga bixinaya oo xasan ku qalqaalinaya inay bixiyaan dhul soo dhulka badda soomaaliyeed waxaan leenahay mana ogolaan doono waqtiga ahaato maxaa yeele soomaaliya waa dal muslimiin mana ogolaan doonto ka shalay hadduu diiday dhul soomaaliyeed bad iyo beriba ma ogolin maantana asigaa saxiixay maxaa waay marka farqiga u dhexeey shalay iyo maanta farqiga u dhexeeya waxaa waaye shalay wuxuu diidaya muuse bixi inuu bixiyo maxaa yeelay inuu isaga bixiyo ayuu rabaa uu caadada qaato isaga magaciisana uu ku saxiixdo waxa meesha kasoo gelaya daqligiina isaga keligiisa uu qaato wuxuu rabaa keligiisa inuu wax qaato waa kaliya taliya dalkan inuu kulligiisana gatar rabo waay
هو السميع qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa sheegay in diblomaasiyiinta ka shaqaysa wasaaradda ee ku sugan dalka dibaddiisa ay wajahayaan duruufo adag oo xagga nolosha ah isagoo sheegay inay aad ugu yar yihiin mushaarka ay qaataan guud ahaan shaqaalaha sidii lagu sheegay waa runtii duruufo adag bay ku shaqeeyaan Ee, dalka dibaddiisa waa la ogyahay sidii ay ahaan jirtay ama sida sharciga foreign service looga hadda kii la la- la ansixiyey oo dowladdeennu ansixisay waxaa ku qoran safiirka iyo diblomaasiyiintu yacni privilegeska ay leeyihiin iyo waxa ay leeyihiin guryaha fasaxa tigidhada een, eh, mushaar ku filan oo nolosha waddanka ay joogaan ku jaango-an waxaasoo dhan hadda ma jiraan marka runtii waxaan isdhihi karnaa inaysan ka duwaneyn een, askarta soomaaliyeed ee dhufaysyada ku jira Een, ee, maalin kasta qoraxda iyo duruufta adag ee, la daaladhacaya inaanay ka duwaneyn diblomaasiyiinta soomaaliya u shaqeeya oo waddan hebel bay ku nool yihiin macnaheedu ma ahan inay nolol fiican iyo wixii loo baahnaayo o dhan ay haystaan sacrifice xooggan bay sameeyaan ee, guntiga ay dhiisha ka dhigaan shaqo adag oo runtii xooggan bay ayay hayaan iyagoo wax aan la ekayn guri kiradiis xuquuqdooduna ay tahay marka duruuftaas adagna waa sha- waa meeshaana kale inaan ku sheegno weeye Ee, new york qofka ku nool oo masalan kun iyo shan boqol oo dollar qaadanaya Mm, waa la ogyahay xataa inaysan dhammayn xitaa Ee, sariir yar meeluu dhigto xitaa ma dhamma iska badaa inay wax ka weyn ay u tarto noloshiisii iyo qoyskiisii iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii inbu inuuba wax ka siiya iska daaya marka ee, dib baan rabnaa runtii in loo eego dalbanaynaa dowladdu inay u eegto
هو السميع
guud ahaana dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaasiyo fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أنا أبعدني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي